Hello.
wadna maxaad gaariga nagu sii haweyni soo naga in badan dhaqaaqay Yaa walaala.
maxaad nagu sii buukin gareynaya
Wiilka ila saaxiibnaysa adiga sama ahayn.
ha Oo een xorley summary.
ha
Gaariga tobanka buuraa inuu dhaqaaqay una saanay kuu sheegay markii uu dhaqaaqay aad igu lahayd Yaa, waxa tobanka.
xaggaas.
sagaalkii afartan iyo saalbaan soo dhex galnay meesha Yaa?
sagaalkii afartan iyo waxbaa soo kale Fartan mee tobankii oo biiraadood aad ila hadlayso konton iyo lix ay tahay dadkii galgalayaan aad igu lahayd waxaan joogaa wadadaa kore.
ole Wallaahi. Gaarigoo dhaqaaqay aad igu lahayd xaggaas Labada joogaa.
labada gabdhood xagga dambe fadhiyay
Xaggee joogtaa adiga?
meeshan tiirka laga jaro Tigidhkaad joogtaa sama?
ha Ah, gudahan ku jira anigu dhima hadda shan iyo toban daqiiqo kadib mid baa baxaya goosa.
waan goostay ma ma labada gabdhood xaggan shi- labadan xagga fadhiyay kenya Yeah.
xagga loo goostay halkee fadhidaa abu Ma ii gudahan ku jira walaal xafiiskan ku jira.
ole Ha.
codkaaga macaan aragtida ereyo
Waad mahadsan tahay walaal soo dhow.
gudahan kaa soo didaya Ha, soo gal.
garan waayin waayay garan buluugan xaranaya
Ay.